alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama wbacd qaala mualifu raximah اllah wa qowluhu waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waxaan ku soo jirnay aayaadkii uu mualifku u soo qaatay sugitaanka kalaamka ilaahi aayaadkaas baan ku jirnay marka maxaa yeelay ihbaatu kalaami illaahi waxay ka mid tahay masaa-isha khilaafkeedu uu dheeraaday oo uu soo joogtamay muddo dheer oo ahlu sunnada dawaa'if badan ay ku khilaafsanaayeen iyadoo marka madhabka ahlu sunnaduna uu aada iyo aada u caddaay adiladiisu markii la fiiriyo iyo xaqiiqanimadiisu aayaadkaas marka waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wanaadaahumaa rabbuhumaa naadaahumaa wuu u yeedhay rabbuhumaa rabbigoodii labadooda rabbigoodii labadaas marka waxaa loola jeedaa aadam wa xawaa alam anhakumaa miyaanan idinka nahyiyin can tilkuma shajara geeddaas miyaanan idinka nahyinin marka nidaagaas uu ilaahay u naadiyey wuxuu u naadiyey markii uu abuuray aadam iyo xawaa kadib ayuu dhacay nidaagaas wuxuu tusinayaa marka hadalkaas inuu ilaahay awalan uu hadlo hadalkuna uu ku xiran yahay mashiicadiisa iyo iraadadiisa oo markaa hadal horena uu jiro hadal dambena uu jiro waana soo marnay kalaam ullaahi qadiimu nawci xaadis ilaaxaad nidaagaas wuxuu dhacay markuu abuuray aadam iyo xawaa kadib uu dhacay ee ma aha nidaa qadiima ma aha wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara idan marka aayaddaas waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu hadlo hadalkaasna wuxuu cabir allah subxaana wa tacaala nidaa nidaana waxaa loo isticmaalaa hadalka kor loogu qaado qofka oo la doonayo in la maqashiyo ee qofka hadduuna hadlin ama hadalkii uuna kor u qaadin lama dhihi karo qofkaas qofkaas u yeeri miyaa la dhihi kara dadka dhahaya marka kalaamka ilaahay waa nafsi waxa nafsadiisa ku jira waxay taxriifinhayaan macaanida aayaadkaas wanaadaahumaa rabbuhumaa qof aamusan miyaa la dhihi karaa naadaa fulaanu fulaana lama dhihi karo wayowma yunaadiihim marka naadaa ficil maadi buu allah ka cabiray aayaddaana ficil mudaaric wa yowma yunaadiihim marka waa wax mustaqbal dhici doonoon hadda dhicin hadalka marka sidaasuu alla u kala gedgediyey marna ficil maadi u cabiray marna ficil mudaaric oo mustaqbal ah wa yowma yunaadiihim maalinta uu u naadi doono allahu subxaanahu wa tacaala xus oo fa yaquulu uu dhihi doono ayna shurakaa'iya aaway kuwa aad wax ila wadaajideen oo shurakadayda ah sida adigoo aad sheegateen ama aydinla ahayd alladiina kuwaas oo tascumuuna aad sheeganaysiin annahum shurakaa'i inay shurakadayda yihiin aad sheeganaysiin aaway may maanta wax idiin qabtaan may iyagu wax isu qabtaan nidaagaasu marka goomuu dhici doonaa yowma alqiyaamati fii carasaati alqiyaama waa waxaan weli dha wey wa qowluhu wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliina aayadda hore waxay tilmaamaysaa nidaagaasu inuu ku saabsanay towxiidka oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku dhaleecaynayay dadka towxiidkiisa ag maray ee asnaamta iyo awhaanta caabuday aayaddan waxay tilmaamaysaa qeybtii labaad oo towxiidka oo ah itibaacu lmursaliin maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa waxaa ku xega itibaacu lmursaliin marka aayaddan dambe waxay tilmaamaysaa marka ihbaatu اnubuwa maadaama aayaddii hore ay tilmaantay ihbaatu aluluhiya wa yowma yunaadiihim maalinta uu u naadi doono allah subxaana wa tacaala oo fayaquulu uu dhihi doono maada ajabtum almursaliina kuwii laydiin soo diray maxaad ku ajiibteen dacwadii ay idiin soo gudbiyeen iyo diinka ay idiin keeneen maxaad ku ajiibteen ma aqbasheen mise waa diideen been lama sheegi karo markaas وqwlه وin أxad min الmuشhrikiina اstajaaraka faأjirhu xatىa yasmc kalaam الlah wain istajaaraka axadun haddii axad uu ku magan galo oo min almushrikiina ka mida istajaaraka uu ku magan galo faأjirhu magan geli xataa yasmca kalaam الlah ilaa uu ka maqlo kalaamka allah kalaamka allah ilaa uu ka maqlo kalaamka allah ma wuxuu ka maqlahayaa jibriil mise nebigu ka maqlahaya ya ya yuu ka maqlahaya oo kalaamka allah akrinhaya nebiga akrinaya saxaabadiisa waxaa nebigu uu akrinhayo oo saxaabadu ay akrinayso marka maxay yihiin ma kalaam allah miya mise waa kalaam min nafsi kalaam allah kalaamullah bay akrinayaan waxaa la maqlaayo marka maxay yihiin ma kalaamkoodiiya mise waa kalaamullah kalaamullah xataa yasmaca kalaam allah dadka marka dhahaya kalaamka ilaahay waa nafsi sida yeelahan aayaddan oo kale waxa uu rasuulku akrinhayo ama saxaabadu ay akrinayso u maqlahaya qofkan mushriga ah wixii uu maqlahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kalaamullah وqwlه وqad kana فريiq minهm yasmacuuna kalaam الlah ثuma yuxarifuunah ثuma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuh allah subxaana wa tacaala rasuulka iyo saxaabada isagoo la hadlahaya ayuu wuxuu quus ka gelinhayaa yuhuudda islaamkooda wuxuu leeyahay afatadmacuuna an yu'minuu lakum wax dama miyaa idinkaga jira inay idin raacaan waqad kaana fariiqu minhum kuwa awjeediinoo yuhuudda ah qeyb ka midahu waxay ahayd yasmacuuna kalaam allah inay maqlayaan kalaamkii allah waxay gaareen heer ay maqlaan kalaamkii allah huma yuxarifuunahu min bacdi ma aqaluu kadibna waxay taxriifinhayeen kalaamkii allah markii ay fahmeen kadib marka dadka allaah kalaamkiisii maqlay oo fahmay oo kadib ayaan daradii ay keentay inay taxriifiyaan kalaamkaas ay soo maqleen miyaa hadda idinka hadal aad ku sheegtiin fariidku noqonaya ama idinka aqbalaya marka yuhuudda ayaan daradoodii waxay gaartay kalaamkii allah intay maqleen oo towreed ay maqleen markii uu ilaahay soo dejinhayay ay kadib inkireen oo ay dhaheen wax jira ma waxa marka ay maqleen yuhuudu muxuu yahay kalaamullah wa qowluhu yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonayaan in ay gediyaan ay bedelaan kalaamkii allah nabiga ee saxaabadiisii markii ay soo aadeen alxudaybiya ayaa qole acraabuhu ka hartay oo ay kala qaybgeli diiday dagaalkii xudaybiya dadkii marka ka qayb galay kaliy ayaa waxaa loo ballan qaaday in ay ka dagaalamaan khaybar khaniimadeedana ay keligood qaataan qoladii acraabta haydaa waxay dhaheen naga qaybgeliya dagaalka khaybar iyo maalka yahuudda oo laga soo qaado doono ilaahayna arrinkaas wuu ku diiday waayo waa arrin horey u dhacay dadkii ka qayb gala xudaybiye keliya inay ka qayb galaan dagaalka khaybar kuwa marka yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonahayn kalaamkii allah inay bedelaan mana bedeli karaan suuragalna ma aha mana ka qaybgeli karaan dagaalka khaybar kullan tattabicuuna waxaa ku dhahdaa mana raacaysin marna marka aayaddaas waxaa ku jirta ihbaatu kalaam illaah wa qowluhu watlu maa wuuxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mubadila likalimaatih watlu akri maa uuxiya ilayka waxaa laguu soo waxyooday adiga oo min kitaabi rabbika ka mid ah kitaabka rabbiga idan marka waxa uu rasuulka akhrinayo loo waxyooday waa kitaabkiisii laa mubadila likalimaatihi wax bedeli karaa kelimaadkiisa iyo hadalkiisana ma jira laa sharca walaa qadara wax sharciyey karaa ma jiraan wax uu sharciyeeye cagsigeeda oo ay u meel marayso ama ay u ansaxayso ayb qur'aan iyo kitaab maxay kala yihiin waa isku macno laakiin xoogay waxaa kala duway waxa lagu gudanayo haddii qoraal lagu guto la qoro waa kitaab haddii af lagu gutona waa qur'aan qur'aan iyo kitaab maxay kala yihiin waxa ay ka warramayaan ama xaqiiqadu waa isku mid laakiin waxaa kala duwan wasiilada wasiiladii qur-aanka lagu gutay haddii ay tahay qoraal oo misxaf lagu qoro waxaa leeyahay kitaab sooma laakiin haddii uu qof akriyo waxaa laleeyahay qofkaasu wuxuu akrinaya qur-aan marka waa isku mid laakiin haddii la fiiriyo wasiilada lagu gudbinaayo ayaa marna qur-aan la dhihi marna kitaab la ayb wa qowluhu ina hada alqur'aan qur'aankan yaqusu wuxuu u qisoonhayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil akhara aladii hum fiihi yakhtalifuun wixii ay isku khilaafeen waxa ugu badan buu uga warramahaya oo xaqooda uu u sheegaya waxay isku khilaafeen waxaa ka mid a maalan fii amri ciisa kuwa waxay dhaheen ibnu zina kuwana waxay dhaheen ibnullah balse u kala fog yihiin qur-aankan marka uu uga warramay xaqiiqada uu yahay ciise oo ah inuusan ahayn ibnu zina ibnulilahna uusan ahayn ee uu yahay cabdullaahi wa rasuulu wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam qur-aankaa qisoonaya haddii la yidhahdo marka yaa qisoonhay allah baa qisoonhay qur-aankaa fatwoona haddii la yidhaahdo macnaheedu maxay tahay allah baa fatwoonay qur-aankaa waa xukumaya haddii la yidhaahdo macnaheedu maxay tahay ilaahay baa xukumaya ilaahay baa soo dejiima qur-aanka wa qowluhu wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarakun kan waa kitaab waxaa la meecsanaya marka qoraalka markuu qormay qur-aanka oo la qoray kitaab anzalnaahu aan soo dejinnay oo mubaarakun la barakeeyey mubaarak marka xaguu ka yimid baaraka allaahu fi lqur'aan yubaariku fiihi fa huwa mubaarakun fa huwa allah markii laga waramaayona maxaan dhahnay ya mubaarak ma dhahnay ya may tabaaraka dhahnay tabaaraka tabaaraka mutabaarikun waa wax asaga ku gaar ah laakiin waxa kale oo uu barakeeyo oo u gudbiyo baaraka mubaarak baan leenaha sooma ayb anzalnaahu waan soo dejinnay qur-aankaas xaggiisa ayuuna ka yimid wa qowluhu low anzalnaa haddii aan ku soo dejin lahayn haada alqur'aana qur'aankan calaa jabalin buur la ra'aytahu waxaad arki laheed khaashican isagoo cabsanhayo jabalku isagoo cabsanhayo mutasadican min khashyat illaah ee jaajaaxmaya ilaahay khashyadiisa iyo cabsidiisa la jaajaaxmaya adu marka waxay tilmaamaysaa qur-aanka cadamadiisa sida ay tahay haddii ilaahay uu buur ku soo deji lahay buurtaasu inay khushuuci laheyd bal ay jeexjeexmi laheyd ilaahay cabsidiisa awgeed laakiin insaankii oo ka qalbi jilasanaa sida mafruudka ah markii lagu soo dejiyo waxba iska bedeli maayo macnaheedu waxaa waaye marka quluubta bini aadamka kafarada ah aqsaa min alxijaara dhagax ka adag ayib aayaddan marka waxay tilmaamaysaa waxyaalaha jamaadaadka ah shucuur inay leeyihiin iyo dareen iyo cabsi ilaah iyo aqoon ilaah nebigu sooma dhihin waxaan garanhayaa xajar isalaami jiray markii aan maka joogo dhagax wa qowluhu qul nazalahu waxaa ku dhahdaa kuwan qur-aanka inkirsan meesha uu ka yimid nazalahu waxaa soo dejiyey ruuxu lqudusi jibriil ruuxu lqudusi waa magac jibriil alqudus waa ahaara ruuxna isagaa ruux lagu magacaaba marka dahaarada ruuxeedu waa malag daahir ah oo ilaahay uu waxya uu soo dhiibo rususha nasalahu ruuxu lqudusi min rabbika rabbigaada ayuuna ka soo dejiyey qur-aankan marka rabbi buu ka soo degay macnahaas markay salafku cabirayaan waxay dhihi jireen minhu bada'a wa ilayhi yacuudu minhu bada'a wa ilayhi yacuud wa ilayhi yacuudu macnaheedu maxay ya ya qur-aanku wuxuu laabanhaya allah si ugu laabanaya ya fii aakhiri zamaan markii wax ku camal falo la waayo ilaahay waa celinaya qur-aanka marka masaaxiiftuna waa ka maraanaynaa misxaflagu arkima qof qalbigiisa uu ku jirona lama arkaayo oo qur-aanka qa qof looxiisa uu ku qoran yaha lama arkaayo wa ilayhi yacuud qul nasalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi xaq buuna kula soo dejiyey muxuu u soo dejiyey liyuhabbita aladiina aamanuu si uu u sugo kuwa rumeeyey qur-aankan uu quluubtooda islaamkii ugu sugo iyo wa hudan hanuun iyo tusaalooyin iyo wa bushraa lilmuslimiina bishaarayn muslimiinta uu u bishaareeyo intaas baa ilaahay qur-aanka u soo dejiyey dadka mu'miniinta quluubtooda inuu ku sugo uu hanuuniyo oo waxay u baahan yihiin diinkooda ka mida uu u tilmaamo oo uu u bishaareeyo markii ay isaga raacaan waxa ay ilaahay agtiisa ka heli doonaan qur-aankii sidaas ahaa bay khalad ka fahmeen ama ay ku been abuurteen kufaaru quraysh arrinkaas buu ilaahay ka jawaabaya marka waxaa maka deganaa nin talyaani ah oo somaal u ah quraysh markaas bay waxay arkeen nebigii oo kolkol la hadlahaya oo diinkan u bandhigahaya doonaya inuu islaamo diinkana qof kasta waa loo bandhigahayaa qof laga celinayona lama arko qof si gaara loogu danaynayona lama arko addoon iyo xor nin sharaf la iyo midaan lahayn kulli waa loo bandhigay markaasay waxay dhaheen qur-aankan ilaa uu noo sheegahayo ninkan ruumiga ah ama talyaaniga ah ayaa baray ila ninkaas buu wax ka soo faa'iidaysaa markaasuu nooga dhigaa wax sanad iyimi marka si mantiqihu ilaahay uga jawaabo wuxuu yidhaahdee walaqad naclamu waxaan ognahay annahum yaquuluuna inay iyagu leeyihiin innamaa yucallimuhu qur-aanka waxa bara un kaliya bashar dad baba dadkaas waa waa ninkaas marka jawaabta mfhamka waxa weeyaan lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanu carabiyun lisaanu ladii afka midka yulxiduuna ilayhi ay u leexinayaan ilxaadkii maxaan kusoo sheegnay ya lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi mid lisaanka ama afka midka ay u leexinayaan qur-aanka acjamiyun weeyaan afkiisu waa af cajami talyaanigu ku hadlaya wa haadaa lisaanu carabiyu mubiin kanuna waa af oo carabi ah oo cad marka iyagu waxa ay ka daaleen oo isagoo kale ay keeni waayeen nin cajami ah oo aan af carabi aqoon ma keeni karaa waxay iyagu ka caajisay tan markaa waxa weeyaan muqaalato waaye ay u jeedaan inayna meel mar ahayn suuragalna aysan ahayn wixii iyagoo oo wax luqa u horeeyaa aysan jirinin adduunyada ay keeni waayeen ama ay ka hortegi waayeen ama ay wax u dhigma ay keeno waayeen inay nin cajami ahoon af carabi aqoon u leexiyaan oo dhahaan isagaa laga soo bartay mantiq ma ah laakiin waa mantiq canaad ee mantiq cadaalad ku dhisan ma ah aayaadkaasoo dhan marka waxay tusinhayaan ilaahay qur-aanka inuu ku hadlay oo uu xaggiisa ka yimid oo isagu soo dejiyey aayaadkii sifaadka ilaahay baan ku jirnaa marka waxaa ku xigtaa ihbaatu sifati ru'yat illaahi subxaanahu watacaala waannadar ilayh aayaadkan marka waxay ka warramahayaan sifada dadka mu'miniinta ah inay ilaahay subxaanahu watacaala arki doonaan yowma alqiyaama oo ay indhahooda wejiga ku yaallo ku arki doonaan qur-aanka marka dawaa'ifta ahlu sunnada khilaafan aad bay isugu khilaafeen waxayna ka mid tahay waxyaalaha aad u muuqda oo ka mid ah macaalimta ahlu sunnada ay aaminsan yihiin waxay qur-aanka ka aaminsan yihiin maca daalika ay ku khilaafeen dawaa'if badan oo xaqii agmaray oo ayaandarra ay ku dhacday oo agmarkaasuna uunan ahayn agmar cilmi ku salaysan ama caqli ku salaysan muctasiladu waxay dhaheen qur-aankan ilaahay kuma hadline waa wax uu meel ku abuuray oo meeshaas laga maqlay meel buu ku abuuray meeshii uu ku abuuray baa jibriil ka maqlay meeshii u akrinaysa markaas ka soo qaaday muctasilada iyo jahmiyada saasay dhahay marka allah ma hadluubay ma hadluubay qur-aankana kuma hadlin isagana kama imaanin laakiin waa makhluuq khalaqahu fii makhluuq jibriil baa ka maqlay meel daldalmaysa oo qur-aan akrinaysa wixii buu soo dhegeystay wixii buu keenay waa dhumeen kuwaas al-ashcariya waxay dhaheen sax qur-aankan ilaahay kuma hadlin isaga qur-aankan ilaahay kuma hadlin hadal ilaahayna ma aha laakiin hadalkiisu waa jiraa laakiin waa hadal nafsi ohan asaga ka soo baxay asaga ku jira kale laakiin waxaan la akrinhayo hadalkiisii ma aha mana ku hadlin bay marka hadda kahor waa soo sheegna waa isla gurigeyn muctasiladii iyo jahmiyadii waxay dhaheen waa makhluuq waxaan la akrinhayo ashaaciradina waa ay leeyihin waa makhluuq wax aan makhluuq ahayn waa kalaamka nafsi laakiin qur-aanka la akrinahayo oo masaaxibta ku qoran oo ciyaalku ay akrinahayaan waa makhluuq marka xaggaas waxay ka waafaqeen muctasiladii iyo jahmiyadii ka waafaqeen shicir la yidhi waxaa iskale nin shaacir ah oo carabi ahoo nasraani ah baa daliil noo ahay dhaheen wuxuu yahay shicr alakhdal nasraani wuxuu yahay ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inamaa jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila dhaheen hadalku waxa weeyaan hadalka qalbiga ku jira kaliya hadal weeyaan carabka waxaa loo sameeyey waxaa qalbiga ku jira in uu tusiyo kaliya marka nusuustii sharciga ahayd oo kala duwaneed iyo midii fidrada iyo midii caqliga oo dhan intay ag mareen bay shicir nin kaafir ah deliil ka dhigteen oo ay u deliishadeen arrin weyn weyn weyn oo diinka ka mid a oo ah ihbaatu kalaam ilah subxana wa tacaala maca daalika ahlu sunnadu kama isharinna waxay dhaheen shicirkaas xitaa isagu inuu yidhi laba hubood diiwaankiisana kuma taallo oo ayaan darra ka shacirkay soo deliishadeen baa waxaa la yidhi diiwaankii shaacirka qudhiisaa laga goobo laga waayey marka waa hadal la faafrikeeye waay hataa shaacirkaas nasraaniga xataa ma laha qofka marka ayaan darradu ku dhacdo waxba lagama celin karo waxba lagama celin karo waxa uu deliishanaayona wax maqbuul ah ma noqon karaa wax uu deliishana laa caqlan walaa shaca maca daalika laakiin isagu waa iska haysanaa daliilayna u tahay wa qowluhu wujuuhun wajiyaaluh yowmaidin naadiratun waa kuwa ifahaya mushriqa ilaa rabbiha naadiratun fiirinaayana rabbigu culummadu waxay dhaheen marka nadarka maadadaas qur-aanka mar waxay ku imaataa iyadoo mutacaddi ah marna mutacadiyatun biilaa sida halkaan oo kale maxaa yeelay naadiratun ilaa rabbiha weyn taqdiimka taakhiira ku jira naadiratun ilaa rabbiha ya marna waxay imaataa mutacadiyatun bifii ayib markii ay tahay markaa maadadaas nadara mutacadiya biilaa waa nadar iyo fiiro wax kale ma axtimaasho ilىa rabbiha naadira ayb waxaa ka mida afalam yanduruu ilى الsamaaءi fowqahum kayfa banaynaha waxaan fiirahayn ma xtimaasho ayada afalam yanduruu miyaynan fiirinin ilى الsamaaءi sama ayb markii fii lagu gudbisiiyo marka maadadaas nadarka waxaa ka mida awalam yanduruu fii malakuuti الsamaawaati wاlأrض waxaa ku jira marka awalam yanduruudaas nadar ah ibsaar iyo nadar ah tacaqul iyo tadabbur awalam yanduruu miyaynan fiirinin kuna cibro qaadan fii malakuuti samaawaat samaawaat mulkiga samaawaat iyo walard idan marka nadara ama yandur haddii ay ku gudubto fii waa nadarkii siirada ahay iyo nadar ictibaar ah weli haddii aysan xaraf ku gudbinayn mutacadiyatun binafsiha ay noqoto sida hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllah waxa weeyaan bimacna alintidaar hal yanduruuna ma waxay sugahayaan ilaa an yaatiyahum allaahu inuu u yimaado allah moogeeye ma wax kale sugahay yacni hal yanduruuna hal yantadiruuna waay ayb hal yanduruuna mafcuul bihigeedii aawo yanduruuna waa ficil faacilkeedii aawo mafcuulkeedina aawo faacilkaay mafcuul bihigeedii waa mutacadi binafsiha baan dhahna xaraf uma baahno mafcuulkeedii aw faacilkeedi wawda wey ayb mafcuulkeediina ya maya haye maya isbuuc dambaa laydinka rabaa marka mafcuulkeedi ya ilaa miyaa mafcuul noqona ayb cala alaraa'iki yanduruun iyagoo sariira kor saaran ayay yanduruuna fiirin hayaan maxay fiirin hayaan ilaa nicami aljanna bay fiirin hayaan nicmu ljanna maxaa ka mid ah annadaru ilaa wajhi illah ayb wa qowluhu liladiina axsanuu waxaa u sugnaaday kuwaa wanaagga sameeyey alxusnaa wanaag waa abaalmar wanaaggaasi muxuu yahay aljanna janna bay leeyihi iyo wa ziyaadatun ziyaado ziyaadadaas marka culammadu waxay dhaheen waxa weeyaan annadaru ilaa wajhi illaahi subxaanahu watacaala annadaru ilaa wajhi illaahi alxusnaa waa jannadii weeyaan jannadii waxbaa loogu dara oo ah hee nadaru ilaa wajhi illaahi wa qowluhu tacaalaa lahum fiiha maa yashaa'uuna lahum iyaga waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna wax ay doonayaan fiihaa fi ljanna waladaynaa agteennana waxaa ah masiidun wax la ziyaadiyey waxa la ziyaadiyena waa annadaru ilaa wajhi illaahi marka jannadii iyo ziyaado oo ah annadaru ilaa wajhillaahi bay haystaan intaas buu mualifku ku soo gebangebeeyey aayaadkii uu u soo daliishaday sifaadaha ilaahay oo kala duwan aayadahaas oo aan la koobi karin oo ay dhici karto suurad kastaba in laga heli karo sifo ilaahay iyo magac ilaahay laakiin intii alla u sahlay inuu soo daliiliyo waa soo daliiliyey hadalkaas buu ku khatimay wa haada albaabu baabkan oo ah aayaadka ka warramahaya asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa fii kitaabi illaahi tacaala kaiiran kitaabka ilaahay waa ku badan yihiin kitaabka ilaahay baabkaanu waa ku badan yahay aad iyo aad buu ugu badan yahay marka ma wada soo koobin man tadabbara alqur'aana ninkii qur-aanka ku tadabbura qaaliban lilhudaa minhu isagoo doonahayaa hanuun inuu qur-aanka ka qaato laba shardi waayo marka altadabburu fi lqur'aan wa dalabu lhudaa minhu qur-aanka qofku inuu ku ta'amulo oo uu aad ugu fiirsado oo uu dayo inuu inuu isku dayo inuu fahmo waa arrin muhiim waxaa kaloo muhiim ah tadabburkaas inuu ku salaysan yahay inuu waxa uu ka fahmo hanuun ka dhigto oo uu ka faa'iidaysto ku dhaafmo waa dhici karta dad gobolkooda inay ku tadabburaan si ay ula soo baxaan waxay dadku xujeeyaan ama wax un ay iska hor keenaan dhici karta kuwaas marka waxba ka faa'iidi maayo qofka wax ka faa'iidahaya waa qofka ku tadabbura isagoo doonahaya inuu ka faa'iidaysto hanuunna kala kulmo man tadabbara alqur'aana taaliban lilhudaa minhu tabayana lahu ariiqu lxaq waxa u caddaanahaya wadada xaqa ha u caddaana marka xaqa fahmigiisa wuxuu ilaahay geliyey tadabburka qur-aanka iyo isku dayga in laga qaato hanuunkii qur-aanka qofkaas baa ka faa'iidaysan kara xaqna uu uga caddaa karaa qof kaleeto maya waxba ka faa'iidi maayo hanuunna kala kulmi maayo intaas markuu ku dhammeeyey marka adiladii kitaabka wuxuu geli doonaa hadda kadib markaas siyaaq adilada sunnada maxaa yeelay adilada sharciga waa un kitaab iyo sunno ijmaaci marka adiladii kitaabka waa dhameeyey adiladii sunnadu xoojood ku soo xidjin doonaa oo duruusta soo socota ayaan qaado doonaa hada wabilah towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam